dagaalkan dagaal aad iyo aad yani u falsan waaye oo naxdin leh labadan beelood runtii oo abdi isaga duug oo runtii wada dhashay oo walaalaha ah dagaalo sukay waa arki jirnay laakiin kan oo kale weligeena mayna arag sagaashii kuudii dagaalkii bilowday dhexdooda ayaa hadda socda marka arrin falsan wey marka maxaa ilaa hadda maamulkiina uu ka qabtay arrintaasi annagu runtii saa la socotay maclimoo mutajir lama hayno gobolkii canshuurna lagama qaado san hadda adag oo anaga operation oo ku dhex galno ma hayno dawladda dhexena kama hayno salaliga marka waxaan anagu hadda calan cad baan wadnaa aan warsanayna leena kala istaaga ciidamada amisom ayaa maxaa waxaan anigu runtii ku amray inay kala dhex galaan maadaama ciidanka socda caalamka ay yihiin dhexdhexaada dawladda dhexena waxaan ka codsanay in ciidan xoog badan oo sida booliiskii nabsugid oo kale inala soo dira si ugu dhaqsiyaha badan loo kala dhex dhigo marka waxaad moodaan hadda labada beelood inay xiise dagaal inay qabaano waxay kusoo xasuusinayaan sagaashimeeyadii wixii soomaaliya ka dhacay macnaha qaabka meel walba macnaha isu abaabulaysa qaabka ay u kala cadgoodsanayaan dad maras ah aan waxba garabsan oo meelaha ku jiraan maahan shaqo ku lahayn ayaa caaris loo isticmaalaya loo yani ku dhintay meela dagaalada ka fog ama meelaha isku haystaan marka annagu hadee maxaa jira waxaan ka codsanaynaa jeedaha caalamka sida u-n-ka iyo dawladda dhexada in si degdega loosoo farageliyo oo gacan nagula siiyo amisoomna waxaan ku amrayna inay kala dhex gasho oo inay joojiso dalkan maxaa lagu dagaalamaya maxay tahay sababta loo dagaalamaya labadan bilood horta khilaafkooda wuxuu ka bilaawday dhul kadibna siyaasad buu isku bedelay marka waxyaalaha laisku haysta waxaa kamid a dhinaca beeraha maxaan ku irahdaa waa qodobka koowaad oo ah beerihii ajeendooyinka hadda maanta dagaalka meelaha culus uu ka dhacay waxaa kamid a maxaa tuulooyinka ajeendooyinka dhexdooda sida busley iyo sida sagaroole iyo ilaa laamiga ayuu ku fiday macnaha ilaa alwareego busley waa ajeendooyinka dhexdooda waay sagaroole waa ajeendooyinka dhexdooda waay dhinacan kalena maxaan ku irahdaa ilaa meeshii la yidhaha maxaa ku ay butey iyo yaa jahur awdegi ilaa janaali dagaaladan soo noqnoqonayo ajeendooyinka dhexdooda waay marka waxaan filayaa marka dhul iyo maxaa ku irahdaa iyo beeri iyo siyaasada saddexdaasa ugu waaweyn iyo wixii laga dhaxlay dagaaladii sokeeye labaatankan sanada marka maxaa khasaaraha ka ognahay ilaa hadda toddobaadkii u dambeeyey anamo maqaalaha dad haween in lagu dilay marka maxaad kala socotaan khasaaraha halkaasi ka dhashay maanta keliya labiiy toban ayaa maxaa kale ku dhimatay dagaalkii walow shacab maxaan kala maanta ayna waxba kasoo gaarin magaciyii dagaalama ay ahaayeen maleeshiyaadkii labada beelood ah laakiin waxaanse ka xumahay runtii oo aad iyo loogu xumaadana ah in haween arsi ahaan loo kala dili oo dhul nabada joogay oo meelaha maxaaka maleeshiyaadka ay isku horfadhiya aanan ahayn marka saaleliya markaa khasaaro waa jira qiyaas ahaan oo weli baaritaanka waan haynaa muddadan laba usbuuc ah arsigii ilaa iyo dagaalkan kii maanta iyo kii mataraad oo ka dhacay inta udhexaysa markii shalagood waxay marayaan ilaa iyo saddex iyo labaatan qof labada dhinac ah